alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى muxamadi wعlى alihi wصaxbihi wslm ajmaciin darsigii shalayto marka uu shiku ka hadlayey wاlqur'anu kalaam اllahi wmin ladunhu walaysa bmakhluuqi fayabiid kamaanan soo jawaabin tacriifka ahlu sunnuhu ay u yaqaaniin oo adilada sharciga qur-aanka iyo xadiidka iyo ijmaaca ahlu sunnuhu ay tusinayaan marka laga soo gudbo ahlubidaca qaarkood waxay ku tacriifiyeen kalaamka alle ama kalaamka sidiisaba macnan qaa'imun fii nafsi lmutakalimi laysa xarfan walaa sawt waanan sheegnay tacriifka isaga ah haddii la yidhaahdo kalaamka alle tacriifkaas loo daayo oo la yidhaahdo qur-aanku ilaahay naftiisu ku sugan yahay xaraf iyo sawt midna ma ahan haddii la yidhaahdo waxyaalaha ka dhalanaya waa lawaasin baatilo ah oo ay ka dhalanayso musxafka waxa ku qoran inuusan kitaabkii qur-aanka ilaahay ahayn haddii la yidhaahdo kalaamka alle waa macne ilaahay naftiisa ku sugan xarafna ma leh cod la maqlayana ma leh haddii la yidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan musxafka waxa ku qoran inuusan qur-aanka ahayn sidaasayna kutubta muta-akhiriinta kullaabiyatu lmuta-akhira sidaasay kutubtooda ku caddeeyaan bal waxay yidhaahdaan markii dalabada loo akhrinayo duruusta caqiidada waxay leeyihiin waxaa loo sheegayaa musxafka inuusan qur-aankii ku oolin ee uu yahay makhluuq amaa marka caamatu nnaas muslimiinta guud ahaan marka lala joogo waxaa la odhanayaa alqur'aanu kalaamu ullahi wa huwa hayru makhluuqin waana madhabkii xaqa ahaa oo waxa weeye si xaqiiqa aan loo sheegin lianna qofka caamada ah iyo dalabatulcilmiga iyo culimmada waa isku madhab risaaladu waa waaxida waa midda nabiyullaahi moxamed ilaahay usoo dhiibo wey waa in qofka caalimkaa siduu aaminsan yahay daalib cilmiguna uu sidaa loo sharxo caamadana sidaa loo sharxo laakiin madhabka marna in loo sheego caamatu naas madhabkii ahlu sunnaha inay aaminsan yihiin dalabada markii la joogo in la yidhaahdo waxa weeyaan waa makhluuq waa madhab baatil ah weeyaan oo aan xaq ku dhisnayn waxyaalaha ka dhalanaya waxaa ka mid ah oo baatilka ah haddii la yidhaahdo kalaamku waa macnan qaim macnan qaa'imun fii nafsi lmutakalimi laysa xarfan walaa sawt haddii la yidhaahdo waxaa ka dhalanaya qofka ilaahay hadalka ku xiray oo aan hadli karin akhraska luqa alcarabiya lagu yidhaahdo akhras waa qofka aan dhawaaqi karaynin wacyigiisi waa jooga wax waa maqlaya wax waa arkaya laakiin laa yastatiic an yatakalam inuu hadla ma uu awoodo qofka isaga ah inuu hadlayo ayaa ka dhalanaysa waana bitifaaq inuusan hadlayn qofkan akhriskaana hadalka macnihiisii maskaxdiisii ku jira laakiin ma awoodo inuu soo saaro xuruuftii iyo sawdkii ayaa ka maqan meesha waxaa ka dhalanaysa marka hadalkooda tacriifkaa marka la maro kullaabiyat lmutaakhiriin ay ku tacriifiyeen hadalka alle markay tacriifinayeen waxaa ka dhalanaysa akhrasku inuu mutakalim yahay oo hadlayo waxaa bitifaaqna ah qofka yacni waxa weeyaan akhraskaahi inuusan hadal lahayn waa shay mutafaqa weeyaan nacam waxyaalahay deliishadaan maxaa ka mida marka markay diidayaan ilaahay hadalkiisu inuu xuruuf iyo aswaad ka kooban yahay waxay soo deliishadaan beyt shicir ah beytka shicirka kutubta naxwada ee muta-akhiriintu ay qoreen ayaa qora kutubta mutaqadiinta ma qoraan mana soo qaataan beytkaas wuxuu leeyahay ina alkalaama la fi lfu'aadi wainamaa jucila allisaanu cala alfu'aadi daliila hadalka hadalku min xayثu huwa la fi lfu'aad qalbigu ku sugan yahay wainamaa jucila allisaanu carabkii waxaa laga yeelay daliilan daliil baa laga yeelay cala alfu'aadi qalbiga wixii ku jira ayuu daliil u yahay beytkaasay soo qaateen beytkaas marka in la daliishado waa bey waa shay faasid ah wey waa baatil maxaa yeelay awalan qawaacidda shareecada waxaa loo dali- waxaa loo deliishadaa qaala allaahu qaala rasuuluhu qaala saxaaba yacni ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi saxaabadaa tidhi iyo ijmaaca iyo qiyaaska qiyaaskuna masaa-isha caqiidada xiriir lama leh waa tan hore waa tan labaade beydkan isaga ah beyd uu ku hadlo weeye oo loo nisbeeyo nin gaal ah oo la yidhahdo akhtal nasraani ahaa marka sidaan ogsoonnahay mutakalimiinta dhammaantood min almuctasilati wagayrihim haddii xadiid saxiixaynka ku jira ama sunanka ku jira ama masaanida ku jira oo saxiixa ah waxay haddii loo caqiide loo soo qaato sida masaladan oo kaleeto waxay leeyihin waa min baabi khabri ilaaxaad khabaru laaxaadna looma xujaysto caqiidada waana meesha madhabkooda xumaantiisu ay ka soo muuqanayso in la yidhaahdo hadalkii nebiga oo saxiixa caqiide loo deliishan maayo nebiga maxaa loo soo diray haddaan nebiga hadalkiisa iyo ficilkiisa caqiide loo deliishanayn nebiga maxaa loo soo diray ma rasuul kaleetaan leenahay imaamu shaafici raximahu llah ee soomaalidu madhabkiisa ay u abtirsato kitaabkiisa alrisaala baabka ugu dheer oo adilada sharciga kitaabka iyo sunnada iyo aqwaashii saxaabada iyo aqwaashii taabiciinta u soo deliishanayo waa baabu lixtijaaji bikhabari lwaaxid khabar lwaaxidka in la xujaysanayo fi lmasaa'il sharciya yacni caqiidada iyo masaa-isha camaliga labadaba madhabkaasuna in la yidhaahdo loo kala qaado yacni adilada sharciga in la xujaysto in loo kala qaado masaa'il caqadiya iyo masaa'il fiqhiya waa min aqwaali lmutakalima waa aqwaasha mutakalimiinta wey aqwaasha ahlu sunnaha ma aha nebi moxamed waxaa loo soo diray wax allaaliya wixii kasoo fula ka soo baxa qowlan wa ficlan wa taqriiran inuu asagu xujo u yahay diinta cid kaleeto oo la xujaysanayo ma ay jirto nacam marka waxay yidhahdeen haddii yani waxa weeyaan xadiid saxiixa ama axaadiid saxiixa haddii loo soo qaato masaa-isha caqiidada waxay leeyihiin waa khabar lwaaxid wa khabar lwaaxid laa yuxtaju fi lcaqiida ma nebi maxamed baa yidhi ma saxaabadiisaa tiri ma taabiciintaa tiri ma aimat lhudaa baa yidhi ma aysan dhihin waa min aqwaali ahli lbidac nacam cajiib marka waxaa ah in axaadiidtii saxiixada ahaydna la yidhahdo caqiide loo deliishan maayo qowl nasraani baatil ah na caqiidadii loo soo deliishado oo lagu dafiro aayaadkii qur-aanka iyo axaadiidtii nebiga ee saxiixada ahayd waa wax aad iyo aad loola yaabo wey wax aad iyo aad loola yaabo wey waxyaalaha burinaya in la yidhaahdo kalaamku waa macnan qaa'imun fii nafsi lmutakalim waxyaalaha burinaya waxaa ka mid ah nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid saxiixa oo imaamu albukhaari uu warinayo iyo imaamu axmed iyo nasaa-i iyo abu daawuud intaba ayaa nebigu wuxuu leeyahay ina salaatana salaadaanu tukanayno haadihi ee midaana saxaabadu la hadlaya laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas salaadaanu tukanayno kuma habboono qofka inuu ku dhexadlo hadduu qofka ku dhexadlo salaadda isagoo tukanaya ama sunna ha noqoto ama farad ha noqoto maxaa ka dhalanaya salaadda inay burto inay burto ayaa ka dhacay ayaa maarata ka dhalanaysa ayib xadiidkan marka muxuu sariix ku yahay min mubdilaati salaad salaadda waxyaalaha burinaya waxaa ka mid ah in lagu dhexadlo waxaana biitifaaqi alculamaa ah qofka markuu salaadda tukanayo hadduu wax ku sheekaysto naftiisa salaadda inaysan buraynin maxayna ku tacriifiyeen kalaamkii macan qaa'imu fii nafsi lmutakalim ayib idan tacriifkoodu waa baatil midda labaad nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam waxa uu yidhi ina allaha yuxdiu min amri min amrihi ma yashaa wa ina mima axdatha annaasu anlaa tatakalamuu fi sala waa xadiidkii hore tu ayidaya yacni waxa weye waxyaalaha ilaahay dib uu ka keenay oo waxyiga uu soo dejiyay waxaa ka mid ah yacni wuxuu rabo ilahay soo dejinaya wuxuu rabo ilahay dib kasoo cusboonaysiinaya yacni waa waxyigii tajadudkiisii waina mima axdaa waina mima axdaa ilaahay wuxuu dib ka keenay oo waxyiga waxaa ka mid a anlaa takalamuu fi salaa xilligii horeeto fii awali bidaayati alislaam qofku hadduu salaadda dhexeeda ku hadlo oo maalan assalaamu calaykum wacalaykum salaam uu yidhaahdo ma buri jirin salaada laakiin waqtigii dambeeto waa la nasakhay arrintaas iyada ah waxyaalihii dib ilaahay ka keenay ayuu xadiidku ka hadlayaa yani xadiidku wuxuu tusinaya sida xadiidkii horeeto in aan la ogolayn qofku markuu salaada ku jiro sunno ama ha noqoto ama farad ha noqoto inuu ku dhex hadlo hadduu si camdiya ugu hadlo si ulakacad ugu hadlo salaaddiis waa buraysa ayib sidoo kaleeto xadiidka saxiixaynka nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay ina allaha tajaawaza ummatii camaa xadatat bihi anfusuha cama xadatat bihi anfusuhaa ilaahay nafta ilaahay ummaddiisa ilaahay ummaddayda wuxuu u dhaafay oo naxariista ilaahay uu noo galay ummatu muxamed u galay ka mid ah inuu u dhaafay ina allaha tajaawaza liummatii ummaddayda ilaahay wuxuu u dhaafay buu leeyahy nebigu sala allahu alay wasalam cama xadatat bihi anfusu anfusaha yacni waxa weeyaan waxa naftooda ay maaratay ay ugu sheekayso camaa xadatat bihi anfusuhaa naftooda waxay ku sheekaysato yacni waxa weeyaan qofku wuxuu naftiisa soo marta oo naftiisu ay ku sheekaysanayso ilaahay waa u dhaafaya maalan shay macsi ah baa naftaada ku sheekaysata isla markiina waxa weeyaan waxa weeyaan waad ka xadida naftaadii oo qofku waxa wey markii shay macsiyo ah naftaada ay ku soo dhacdo in naftaada usidiisa lama ogola waa mamnuuc laakiin bimujarad naftaada ay ku soo dhacdo shay mamnuuca ilaahay kuu qaban maayo ina allaha tajaawaza liummatii cama xadatat bihi anfusuha nacam maa lam tatakalam bihi aw tacmal bih waxa naftu ay ku sheekaysatay oo nafta la soo gudboonaaday haddii aysan ku hadlin qofku hadduusan ku hadlin ama uusan ficilhaanba usan u samaynba xadiidku marka muxuu ku xadisida xadiidka horeeto xadiidu nafsi inuusan ahayn wax lagu hadla inuusan ahayn inuusan ahayn nacam tan kaleeto haddii aan nidhaahno hadalka alle waa macnan qaa'imu fii nafsi fii nafsi almutakalim sida haddii la yidhaahdo oo la yidhaahdo qur'aanku waa wax ilaahay naftiisa ku sugan haddii sidaa la yidhahdo looba daayaba adilo kale ba aan la soo qaadin yaa soo maqlay wax ilahay naftiisa ku sugan yaa soo maqlay yani waxa wey nebi maxamed maxaa loo keenay macnaheedu waxa wey nebi maxamed waxba looma keenin wey haddii ay tahay xadiidu nafsi hadduu yahay kalaamku oo ilaahay naftiisa ay uu ku sugan yahay qur-aanku sawd iyo xarafna uusan lahayn midkaan aan akhrinayn xaggee buu ka yimi ka nebiga loo keenay oo akhbaartii maadiyada ahayd iyo akhbaartii mustaqbalada ahayd intaba xambaarsan xaggee laga keenay sidee buu usoo maqlay malakul jibriil yuu ka soo maqlay marka waxa weeyaan kul hadihi اlmacaani waa macaani baطila caqla wa sharcan oo waxa weye waxyaalaha ka imaanayana lawaasim baطil ay tahay bal kufriyaad ay tahay walciyaadu biاllah in la yidhaahdo yani waxa weeye qur'aanka waa musxafka waxa ku qoran hadalka alla maahan waa hadal khatar ah wey hadalkaas isaga iyo fasalka ku xiga ee shalay aanu dul marnay musanifku wuxuu leeyahay raximah اllah wاlkhalqu ay wاlmakhluuqu makhluuqa idilahaantiisa mid la arkayo mid aan la arkaynba mid yar iyo mid weynba mayituuna waa kuwa dhimanaya makhluuqu biaajaalihim biinqidaai aajaalihim waqtigii ilaahay u xadiday markuu gabagaboobo ayay dhimanayaan cinda nafaadi arsaaqihim risqigii ilaahay u qoro barkuu go-o wainqiaaci aahaarihim aahaartoodii in ay dabar go-do nacam raadadkooda ay dabar go-aan yani waxa weya waktigii ilaahay u xadiday xagga iyo xagga u dhaafi maayaan nacam kullu shayin haalikun ilaa wajha lahu lxukmu wa ilayhi turjacuun shay kasta waa uu dhiman waa uu halaagsamaya oo baaba-ayaa ilaa ilaahay wejigiisa mooye ilaa wajhahu ilaahay wejigiisa mooye lahu lxukmu ilaahay keliya ayaa xukumka iska leh wa ilayhi turjacuun asagaana layni celinaya allah aayad kale waxa uu leeyahy uma inakum bacda dalika lamayituun waad dhiman doontaan yacni wax kastoo ilaahay uu naf u geliyey nafta marun buu waayayaa waa marka ajalkiisii iyo risqigiisi uu soo dabar go-o uma hum makhluuqu bacda daqdati makhluuqa oo dhan maahane waa haqalaynka waa bani aadamka iyo jinka yacni marka qabrigu uu daqdi ku sameeyo uu qabto musaa'aluuna kuwa la weydiinayo wey wixii ay soo sameeyeen kuwo la weydiiyey weliba asilada qabriga lagu weydiinay waa asila muxadada waa asilo kooban weeye waxyaalaha la weydiinayo qofka markii qabrigu yani uu ku sameeyo daqdi ku sameeyo waa asilo kooban waxaa la weydiinayaa rabbigaa waayo maxaad ka taqaanaa rabbiga khaaliqi ku abuura maxaad ka taqaanaa diinkaagu muxuu ahaa nebigaagu muxuu yahay yani saddexdaas su-aalood baa la weydiinaya laba malag baana weydiinaya oo mid kastaba munkar iyo nakiir la kale yidhaahdo qofka nebigu sal allahu alayh waali wasalam sida xadiidka saxiixa ku soo arooray nebigu wuxuu yidhi idaa qubira almayit qofka dhinta markii qabriga la geliyo ow qaala axadukum midkiina marka qabriga la dhigo ataahu malakaani aswadaani asraqaan laba malag oo muuqaalkoodu uu madow yahay oo aada iyo aada looga cabsanayn laga anfariirayo ayaa qabriga ugu soo gelaya ugu imaanaya yuqaalu liaxadihima midkood waxaa lagu yidhahdaa almunkar waalaakharu annakiir asiladaa marka muxadadka hayna weydiinayaan man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka sidaas ayay odhanayaan nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid kaloo saxiixa oo imaamu lbukhaariy imaam muslim ba ay soo saareen ayaa nebigu waxa uu yidhi ina alcabda idaa wudica fii qabrihi watawallaa canhu asxaabuh markii qabriga la dhigo oo qaraabadiisii iyo ahalkiisii iyo asxaabtiisii ay ka jeestaan oo ay qabriga ka noqdaan wa inahu la yasmacu qarca nicaalihim sanqaadkii sanqaadkoodii yacnina waa uu maqlayaa qofku yani dadkii waxa weeye la joogay markay ka noqdaan sanqaadkoodiina waa uu maqlayaa ataahu malakaani fa yuqcidaani laba malag baa u imaanaya waa soo fariisinayaan fayaquulaan waxay ku odhanayaan waxay leeyihiin markay soo fariisiyaan maa kunta taquulu fi hada arajuli limuxamedin sala allahu alayh alih wasalam waa su-aal qofka ilahay hadduusan u fududayn khatar ah oo cid kuu laqini karta aysan jirin soomaalidu waxay sameeyaan ama dad badanoo muslimiin waxay sameeyaan markii qofka qabriga la geliyo wadaad baa loo yeelay waxaa leeyahay talqiin ujeedi talqiin ujeedi wax talqiina uu kaa qaadanaya ma ay jirto haba yaraatee yacni waxa weeye qofka ilaahay waafajiyo unbaa waafaqaya arrintaas inuu ka jawaabo waxay leeyihiin axadkan maxaad ka leedahay ninkan maxaad ka sheegaysaa maanta nebiga ilaahay baa garanaya sida suuradiisa loogu keenayo nebigaa muuqaalkiisa loo keenayaa bal ka warran baa leeyahay ninkan maanta maxaa ka leedahay fa ama almu'min fayaquulu ashhadu annahu cabdullaahi wa rasuuluh waxaan qirayaa oo ogaahay ilaahay addoonkiisa inuu yahay rasuulkii uu soo diray inuu yahay fa yuqaalu lahu undur ilaa maqcadika min annaari qad abdalaka allahu bihi maqcadan min aljanna yacni waa u bishaaraynayaan markuu qiro nebiga risaaladiisii ayay waxay leeyihiin bal eeg meeshii aad ku lahayd xagga naarta ilaahay waa uu ku bedelay fadhi wanaagsan iyo boos wanaagsan ayuu jannada jannada xaggeeda kaa siiyey kii naartana waa laga awdi fa yaraahumaa jamiican labadii maqcadba wuu arkaya kii naartana wuu arkaya kii jannadana wuu arkaya qofku markii wax xun la tusiyo oo wax wanaagsan loo dabamariyo wixii xumaa wuu iloobaya qofka nacam wa ama almunaafiq walkaafir ama munaafiqii iyo kaafirkii gaalkii fa yuqaalu lahu waxaa lagu oranayaa maa kunta taquulu fi hada arajul bal ka warran ninkan maxaad ka leedahay maxaad ahayd ninkan inaad ka leedahay maxaad ka taqaanaa fa yaquulu laa adrii kuntu aquulu kamaa yaquulu nnaas dadku waxay sheegayeen un baan maqlay waxba ka garan maayo fayuqaalu laa darayta walaa tarayt ha ogaanin hana akrin wayudrabu bimataariqa min xadiidin darbatan yacni waxa weeyaan waxay ku dhifanayaan mataariq ama burisyo laga keenay naarta ayay ku garaacayaan markaasuu toddobada dhul quusayaa sidii qof ceel ku dhacay oo kaleeto markuu madaxa keenaba kii kale u celinaya fayasiixu sayxatan yasmacuha man yaliihi hayra thaqalayn dhawaaq wuxuu dhawaaqayaa makhluuq oo dhan idilhaantiisa uu maqlayo markii laga reebo bani aadamka iyo insiga sababta ilaahay uu nooga awday oo haqalaynku aysan u maqlayn waa naxariis ilaahay noo galay waayo sida xaadiida ku cad saxiixada ah haddii bani aadamku maqli lahaa ama jinku maqli lahaa laysma aaseen waa lagu kala carari lahaa walidaalika xayawaanaadkao dhan way maqlayaan culimmadu waxay soo naqliyaan oo saxiix ah yacni xoolaha yani sida xadiid kusoo aroortay ama xadiidkanba ka muuqataba waxaan aqalaynka ahayn qofka ku fashilmay su-aasha marka la cadaabayo qabriga lagu cadaabayo waxa weeyaan anfariir bay ka muujinayaan markay maqlaan aad iyo aad bay uga naxayaan makhluuqaadka kaleeto geeloo kaleeto marka maqaabirta kufaarta ee la cadaabayo markuu soo dul istaago xanuun baa ku dhaca magli baa la yihahdaa biluga alcarabiya waxa weeyaan geelu shuban buu sii daynayaa haddaan laga rarin marka meesha qabuurta haddaan laga rarin kow waa ku dhimanaya marka waxa weeyaan waa naxariis ilaahay noo galay sababteed ayaa ilaahay nooga awday inaanan maqal makhluuqaad kaleetan ay maqlaan waxaa kaloo laga qaadanaya qisadaas waxyaalaha qeybka oo qof axadku ogaado shay qeyba in la ogaado karaamo ma aha qeyb in la ogaado karaamo maaha qeyb kasta in la ogaado karaamo ma aha yacni waxyaalaha arrintan waa arrin qeyb ah makhluuqaadkii bani aadamka ka hooseeyey way maqlayaan bani aadamkina ma maqlayo kuwoodii saarixinta iyo kuwoodii aalixiinta midna maqli maayaan nacam marka arrintaa dhammaanteed waxay tusinaysaa yani qabrigu qofka markuu qabto kabacdi ba asiladan imaanaysa muxadadad ah qabriguna qof kastaba yani waa uu soo koobayaa nebiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka saxiixa ah waxa weeyaan ay soo saareen isxaaq ibnu rahuuya musnadkiisa kusoo saaray abaraanina mucjabkiisa kabiirka kusoo saaray nebigu wuxuu yihi low najaa axadu min damati اlqabri lanajaa sacd bnu mucaad sacd bnu mucaad wuxuu ka mid yahay saxaabada rasuulka ee ayagoo adduunka joogo jannada loogu bishaareeyu ka mid ahaa haddii cid ka badbaadi lahayd qabriga yani qofka inuu qabanayo sacd bnu mucaad baa ka badbaadi lahayd marka qof kastaba daqdigaas waxa weeyaan waa uu maraya laakiin dadku maxay ku kala baxayaan qofna markii qabriguu qabta kabacdi saddexdaas su-aalood baa ilaahay waxuu ku karaamaynayaa inuu waafajiyo halkaas baana waxaa ka bilaabanaysa raaxadiisii jannadiisa ay ka bilaabanaysa oo qofka waxa weeye qabriga ilaahay ugu nicmeeyo nicmadii dambeetana waa oo weyneydna waa kasii dambaysa jannadii ah jannadii weyneyd ah nacam halka qofka ku fashilmana dib ka raaxaysan maayo walciyaadu billaah waa arrin khataraha sugaysa marka arrintan waxay sugaysaa cadaabulqabriga cadaabulqabriga qolada diidan waa muctasilada cadaabulqabriga cidda diidan waa muctasilada ahlu sumuhu waa ay sugayaan sida shiikhuba u sugay waana xukmun haabitun bilkitaabi wasunati waijmaaci ahli sunna cadaabka qabrigu waa laba nuuc mid waa daa'im joogto ah aan kala go' lahayn oo ilaa qiyaamahana u soconaya ilaa yani markii xisaabtu ay dhacana kii naarti weyneed loogu gudbinayo waxa weeyaan waa cadaabuqabriga kufaarta annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya yani waxa wey naarta ayaa loo bandhigayaa kufaartii subxii iyo galabtiiba cadaabkaas marka waa cadaabkii kufaarta weeye iyo cadaabulqabri go'i doona oo aan daa'im ahayn waa cadaabulqabriga cusaada muslimiinta nacam qabriga in qofka lagu cadaabo ama nicmo loogu furo waa shay haybi ah waa shay haybi ah oo caqliga bini aadamkuusan gaari karaynin maalan gaal la og yahay gaalnimadiisa marka la aaso xaqiiqo waxa ah naartii inuu la kulmayo naartii uu ku jiro oo ilahay qabriga ku cadaabayo isla markaas haddii la soo faago oo qabrigii bannaanka lasoo dhigo wax dab aho meesha ka muuqanaya loogu tegi maayo taas waxay tusinaysaa awoodda ilaahay intay la eg tahay bal waxaa dhacda oo xaqiiqo ah haddii qof muslim ah iyo gaal isku qabri lagu aaso kii muslimka ahana waxaa suurtagala ilaahay halkaas inuu yani nicmadiisi ugu furayo rawda min riyaad iljanna ilaahay uu qabri kaga dhigayo kii ku dhinacaasnaan oo dhinac yiilana ay xufra min xufri niiraan ay ku noqonayso marka haadihi alumuur kulluhaa waa umuur qaybiya oo qalbiga bani aadamka uusan gaari karayn marka qofka muslimkana waxaa la rabaa qeybka siduu yahay inuu u daayo intii ilaahay na ogeysiiyan baan ogaan karnaa marka qeybka in la rumeeyana waa wax muminiintu ay uga gedisan yihiin kufaarta nacam wa bacda albilaa markii jirku uu baaba'o dadkii la aasay manshuuruna waa kuwo la soo baahinayo wey markii qofku waxa weye uu baaba'o bacda mudda jirku waa baaba'aya ilaa dadka rususha iyo ambiyada iyo shuhadada mooye iyo dad kooban oo ilaahay ku karaamiyey jirkoodu inuusan inuusan baabin dad badan oo muuminiinta ka mid ah baa la arkay bal naloo sheegay oo aan naqiinay in sanawaad cadiida ayagoo aasan markii lasoo markii lasoo saaray sidoodii iyagoo jirkoodii aya loo tegay marka dadkaas waa dad yani kooban wey laakiin dadka aqlabkoodu jirkoodu waa baaba'aya wa bacda albilaa jirku markuu baaba'o manshuruuna ay mabcuuhuuna waa kuwo lasoo saarayo allah subxaanahu wa tacaala waa ka odhanaya uma amaatahu faaqbarahu uma ida shaaa anshara waxaa weeyaan markii jirku uu baabao kabacdi ilaahay ajzaadii waa isku keeni doonaa waana uu soo saari doonaa insaankii asagoo sidiisii kaamil u ah wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa rabbihim rabbigoodii maxshuruuna dadku kuwa loo soo shirinaya wey ilaahay baa loo soo tubaya dadka gebi ahaantooda meel allaaliya meeshay ku dhinteen xubnahooda ilahay intuu isku keeno ayay ilahay soo hor istaagi doonaan ويوم نصyر الجiباaل وtrى الأرض bاriزة وxashrnaaهm flm نغاadir minهm أxada dadka dhammaantood halkaasaa la isku keeni doonaa meel aysan ilaahay uga qarsoomayn oo qof walbaba ilahay soo hor istaagi doono ayaa la keenaya walad اlcرض yani bandhigii agtiisa calayhi ilaahay loo soo bandhigayo ayaa muxaasabuuna laisaabi lagu xisaabinaya haqalaynkii bxadraة الmawaaزiin ayadoo miisaanyaalkiina halkaa goobta ay yaaliin wa nashri suxufi dawaawiin kutubtii laga qoray warqadahoodiina la fidinayo axsaahu llaahu ilaahay camalkii bani aadamka iyo jinka ilaahay waa u koobay wanasuuhu ayaguna waa halmaameen acmaashii bani aadamku uu la yimid nuuc kastoo ay tahay iyo jinka ilaahay bay u kooban yihiin oo waxa weeye kitaab aan waxba ka dhumaynin ayaa ilaahay ku qoray oo malaa'igtiis ugu qortay nacam waana lagu xisaabin doonaa xisaabta marka waa laba qaybood cardi cardi iyo xisaab yacni xisaabtu wax labay kula baxaysaa cardi iyo munaaqasho cardigu waxa weeyaan ma samaysa arrinkan ilaahu waa sameeyey markuu girto sidaas qofu maaratay aan la odhan maxaad u samaysay haddii qofka loogu daro maxaad u samaysay waa niqaashkii weeyaan qofka marka waxa weeyaan su-aashiisa lagala niqaasho ilahay kala niqaasho qofkaas waxa weeyaan waa qofkiis waa qof gurigiisba ayabuu noqonaya nacam wanadacu lmawaasiina alqisط liyowmi اlqiyaama falaa tudlamu nafsun shay-a maalinkaa waxa weeyaan ilahay waxa uu leeyahay mawaasiintii cadaaladda ku dhisnayd ayaanu soo dhigi doonaa liyowmi اlqiyaama falaa tudlamu nafsun shay-a naf wax allaaliya wixii ay la timid laga nusqaamin maayo midqaala daratin min xasana haddaad la timid miisaankaa lagu saaraya maalinka isaga ah marka markii suxufta la baahiyo dadka waxa weeyaan qaarna kitaabkooda waxay ka qaadanayaan midigta oo bishaaraysanayaan qaarna bidixday ka qaadanayaan oo waxa wey meesha ayay ku guuldarraysanayaan walciyaadu billaah fii yowmin kaana miqdaaruhu xisaabku waxa uu dhacayaa maalin qadarkiisa iyo xaddigiisa uu dhan yahay khamsiina alfa sana konton kun oo sano low kaana hayru اllahi alxaakima bayna khalqihi haddii makhluuqa midka kala xukumaya uu ahaan lahaa cid aan alla ahayn waxaa lagu qadari lahaa maalinkaas konton kun oo sano baa lagu qadari lahaa nacam laakinahu laakinahu laakinahu llah xaakimka maalinkaas makhluuqiisa kala xukumaya waa allah yali lxukma ilaahay xukumka ayuu tawalinayaa cidna u wakiilan maayo maalinkaas baynahum makhluuqaadkii buu ilahay kala xukumayaa bicadli buu ku kala xukumaya cadaaladiisii xataa rida geeska lihi markay geeska gelisay intay noolayd midda aan geeska lahayn oo senyoon ilaahay waa u kala xukumaya bimiqdaari alqaa'ilati fi dunya makhluuq oo dhan ilaahay waxa uu ku kala xukumayaa waqti yani lagu qadaray sida xadiidka saxiixa ku soo arooray maa bayna salaati اduhri ilaa salaati اlcasri waa intii qofku ka qayluushada wey alqayluula waa hurdada qofka uu seexanayo markuu salaada duhurka tukado ilaa waqti اlcasri intaa ayuu ilaahay yani makhluuqaadkiisa ku kala dareerinaya isagoo cadaalad ku kala xukumaya waxay kaloo culimmadu yidhaahdaan fii yowmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana waa binisbati lilkufaar ama binisbati lilmu'miniin waxa weeyaan waa miqdaar اlgaa'ila yani waktiga u dhexeeya maa bayna الظuhri ilaa wakti اlcasri oo kaleeto ayaa muminiinta u noqonaya nacam wa huwa alle asracu اlxaasibiin inta wax xisaabta kan xisaabtiisa ugu degdega badan taha weeye kamaa bada'ahu lahum sidii ilaahaybaa ku bilaabay oo ilaahay u qadaray insaanka bani aadamka iyo jinka oo min shaqaawatin ayaan darro ah wa sacaadatin ayaan wanaag ah ayay yowmaidin maalinta qiyaamaha yacuuduuna u noqonayaan sidii ilaahay cilmigii saabiqaa ku dhacay ilaahay markii qofkan uu abuurayey kelimaadkii malagga uu faray maxaa ka mid ahaa qofkani waa saciid waa loo qoray sacaadadii buu la imaanaya maalinta qiyaamahana qofkii shaqaawo hore lagu qorayna shaqaawadii buu la imaanaya natiijaduna maxay noqonaysaa yuqaalu lahum fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir markii la kala xukumo dadkii ilaahay hore ugu qoray sacaadadaya ayaan wanaagga oo ahlu jannada ahaa jannadaa loo dareerinaya dadkii ahlu naarka ahaana naartaa loo dareerinaya wa ahlu ljannati jannada ahalkeedu yowmaidin maalinkaas fi ljannati jannada dhexdeeda yatanacamuuna waa kuwii ku barwaaqaynaya ku nicmaysanayaan meesha nicmo aan la tasawuri karayn ayay maalinkaa meeshaa ka helayaan waa midda ilaahay uu leeyahay adilo badan oo qur-aanka iyo sunnaduba ay kusoo aroortay sida xadiidka xadiidulqudsigaa acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatar calaa qalbi bashar nacam yacni jannada ilaahay uu u diyaariya dadka mu'miniinta ah qalbiga bani aadamku ma tasawuri karaya siday tahay nacam isha bani aadamnina ma aysan arkin dheg bani aadamna ma aysan maqlin waa midda uu leeyahay shiikhu wa ahluljannati yowmaidin maalinka qiyaamaha markii la kala xisaabo ummadda ama makhluuqaadka la kala xisaabo fi ljannati jannada dhexdeeda ayay yatanacamuuna ku barwaaqaynayaan wa bisunuufi ladaati waxyaalaha macaan anwaacday ka kooban tahay nuuc kastoo nuuc kastoo macaan ayay yataladaduuna ku macaansanayaan ama wax la cunaha ha noqoto ama wax la caba ha noqoto ama galmadii dumarka loo galmanaya ha noqoto yacni qof walba wixii macaana oo u baahnaa ayuu halkaa ka helayaa wa biafdali lkaraamati karaamada midda ugu fadliga badan ayaa yuxbaruuna lagu maamuusaya afdal karaama maxaa ah waa annadaru ilaa wajhi illaahi caza wajal ilaahay wejgiisa kariimka markii nicmada jannada ilaahay ugu nicmeeyo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xijaabkii uga awdnaa dadka mu'miniinta inay arkaan ayuu ilahay xijaabka iska faydaya marka waxa weeyaan karaamada midda ugu sarraysa oo qofka muslimka lagu maamuuso waa ilahay wejgiisa inay arkaan wey wax walba oo ilahay ugu nicmeeyana waa nicmada ugu sarraysa wey fahum ahlu jannuhu xiinaidin wakhtiga isaga ah ilaa rabbihim rabbigood bay yanduruuna eegayaan markii jannada loogu barwaaqeeyo lagu maamuuso ayaa waxaa lagu maamuusayaa yacni karaamo midda ugu fadliga badan oo ah ilaahay xijaabkiisa inuu wejigiisa ka faydo oo ilahay wejigiisa ay arkaan nacam laa yumaaruuna ma ku doodayaan fi اnnadari ilayhi ilaa wajhi اllaahi caza wajal ilaahay wejigiisa inay arkaan yacni waxa weeyaan wax dood iyo shakiga kama jiro walaa yashukuuna mana ku shakinayaan wax dooda ay ka qabaan mu'miniintu ma jirto waxa weeyaan kitaabka iyo sunnada ayay ka ogaadeen inay ilaahay wejigiisa la kulmayaan ilaahay ay arkayaan nacam fa wujuuhuhum mu'miniinta wejiyaalkoodu bikaraamatihi ilaahay karaamada uu karaameeyey sababteeda naadiratun waa mid ifaysa oo aada iyo aad yacni waxa weeyaan xusni iyo wanaag uu ka muuqdo iyo qurux wa acyunuhum muuminiinta indhahe indhahoodu bifadlihi fadliga ilaahay uu siiye sababtiisa ilayhi ila allaahi ilaahay wejigiisa naadiratun waa kuwo arkaya oo si fican u daawanaya fii naciimin daa'imin muqiimin ayagoo ku sugan nicmo joogtaa oo aan kala go' lahayn laa yamasuhum laa yamasuhum taabanu maayo fiiha jannada dhexdeeda mu'miniinta dadka ilaahay ka raalli noqday nasabun wax dhibaato ah wamaa hum minha bimukhrajiin kuwo laga saarayana maahan abad alaabidiin weligood nicmadaasay ku jirayaan ukuluha daa'imun wadiluhaa tilka cuqba aladiina ataqow wacuqba alkaafiriina annaar yacni waxa weeyaan cunitaankeeda iyo hooskeedu waa mid joogto ah ilaahay waxa uu leeyahy tilka taas cuqba aladiina cuqba aladiina itaqow waa kuwa mutaqiinta ah cirib damboodkoodii weeye iyo meeshay ku dambaynayaan wa cuqba alkaafiriina kuwa gaalada ah ciribta ay ku dambaynayaan meesha u dambaysaa waxay tahay annaar walciyaadu billaah marka waxa weeye maalinkaas dadka ahlu jannada markii ilaahay jannada geeyo dadka la kala xisaabo ahlu jannihii wax allaaliya wixii ay ku farxi lahaayeen baa lagu maamuusaya waxa lagu maamusana waxaa ugu sarreeya waa ilaahay aragtidiisa ilaahay aragtidiisa marka waxa weeyaan waxaa diidan qolada la yidhahda muctasilada way diidan yihiin qofkii ilaahay karaamadiisa diidana ilaahay wuxuu ku abaalmarinaya karaamadiisa inuu seejiyo qof kastoo shay karaamo ah oo muuminiinta lagu maamusa diida karaamadaas qofkaas waa seegta nacam marka allah subxaanahu wa tacaala markuu sidaa wanaaggaa badan ku maamuuso dadka mu'miniinta ah ilaahay waxa uu leeyahay jannada dhexdeeda wax dhibaataa kula kulmi maayaan lagana saari maayo abad alaabidiin nicmadeeda iyo hooskeeduna waa mid waxa weeyaan ay iska leeyihiin dadka markay adduunka joogeen taqwada ku dadaalay oo sidaa ilaahay kula kulmay ciribta dambeeto kufaartuna waa naar iyo meel xun bay ku dambaynayaan nacam wa ahluljahdi inkiraadda kuwa ahalka u ah can rabbihim ilaahay abuurtay yowma-idin maalinkaa la maxjuubuuna waa kuwo laga daahayo waa laga xijaabaya ma arkayaan dadkii kufaartii iyo cid kastoo ru'yada ilaahay inkirtay in la arki doono muminiintu ilaahay arki doonaan markay jannada galaan ilaahay waa laga xijaabaya ma arkayaan wa fi nnaari yusjaruun naarta ayaana dhexdeeda lagu holcinaya naartaasaa waxa weeyaan dhexdooda ayaa lagu holcinaya halkaas bay ku baaba'ayaan weligoodna nafta laga qaadi maayo markay baaba'aanba waa lagu soo celinaya wahaakada abad alaabidiin kufaarta labisa maa qadamat lahum anfusuhum waxaa baas lahaaday oo xumaan lahaaday wixii naftoodu ay u horumarisay oo ah xumaanta ay tawaliyeen iyo gaalada ay ka walaalaha ka dhigteen oo xubbigooda ay siiyeen an sakhita allaahu calayhim ilaahay inuu u carooday ayaa u baas lahaaday calayhim dushooda wa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisay hum iyagu khaaliduuna ku waarayaan cadaabkana waa kuwa aanan ka baxaynin oo weligood cadaabka ku jiri doona walciyaadu billaah laa yuqdaa calayhim laa yuqdaa calayhim yacni waxa weeyaan lama oofsanayo lama dilayo nafta laga qaadi maayo fayamuutuu marka ay dhintaan haddii naftaba laga qaadi lahaa walaa yukhafafu canhum min cadaabiha naarta cadaabkeedana laga yani waxa wey laga khafiifin maayo laga yarayn maayo mar kastaba mar kaleto way ka soo darnaanaysaa kuleylkeedu iyo xanuunkeedu kadalika najzi kulla kafuurin mid kasta ee ilaahay abuurtay iyo rususha ku gaaloobay oo xaqii diida markuu adduunka ku noolaa abaalmarintiisa saasaan ilahay wuxuu leeya aan ku abaalmarinayna kadalika sidaas cuquubadaas joogtada ah ayaan najzi ku abaalmarinaynaa kulla kafuurin mid kastoo kufri badan nacam khala kamaran man shaa allaahu khala man shaa allaahu ilaahay ciddu doono mooye oo min almuwaxidiina muwaxidiintiina ah muwaxidiintiina ah ikhraajahum soo bixitaankooda ilaahay uu doonay minhaa naarta xaggeeda uu ka soo saarayo cadaabkaas daa'imka ah waxaa laga soo istihnoonayaa dadkii muwaxidiinta ahaa dadkii muwaxidiinta ahaa ee dunuub badan la yimid ee dunuubtooda ay keentay in cadaabka lagu dahiro muddadii ilaahay dahiraya markii ay gaaraan waa laga soo saaraya midqaala daratin min iimaan qofkii qalbigiisa uu ku sugan yahay waa laga soo saaraya naarta lakiin ilaa allah subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa inuusan naartiisa hor iyo horaanbana gelin allah subxaanahu wa tacaala aayadaha uuga hadlay jannada iyo wanaaggeeda iyo nicmada taalla wax soo koomi karaya ma ahan laakiin qaarkood haddaanu soo qaadanno allah subxaanahu wa tacaala nicmada alle inay joogto tahay oo muuminiinta u nicmaynayo aayadaha tusinaya waxaa ka mid a allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yudaafu calayhim bisaxaafin min dahabin wa akwaabin w fiiha ma tashtahi اlanfusu wataladu اlacyun wa antum fiiha khaaliduun waxaa lala dulmarayaa oo waxa weye lala dawaafaya dadkii khadamada ahaa oo ilaahay ugu diyaariyey ilaahay ugu diyaariyey jannada dhexdeeda muminiinta waxay la dulmarayaan xeeryo ka samaysan dahab iyo koobab wa fiiha maa tashtahi اlanfus jannada dhexdeeda waxaa yaalla oo halka ay ka helayaan wax kastoo nafta bani aadamku ama nafta jinnigu ay jeclaysanayso wa taladu lacyun indhuhuna ay ku qabowsanayaan oo ay ku macaansanayaan wa antum fiiha khaaliduun nicmadaas waxaad tihiin kuwa ku waaraya laynka saari maayo ilaahay aayad kale wuxuu uu leeyahay wajazaahum wajazaahum bima sabaruu jannata waxariira muttakiina fiiha cala larayki laa yarawna fiiha shamsa walaa zamhariira yacni waxa weeyaan jannadaa nicmada iyadoo ku jira jannadaas sariirihii ilaahay u goglay ayagoo dul fadhiyo ku duldangigisan ku arki maayaan jannada dhexdeeda qorax kulaylkeed iyo zamhariir zamhariirku waxa weeyaan waa qabowga aad iyo aad u daran oo qofka dhibaya nacam almuhim waxaa nooga filan adilada ku soo aroortay xadiidka xadiidulqudsiga ah ee aanu hore usoo sheegnay acdadtu licibaadi asaalixiin maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khaطara calaa qalbi bashar nicmadaas iyada ah dad baa inkiray ka mid a ahluqibla waa muctasilada way diideen waxay yidhahdeen ilaahay la arki maayo ma la arkayo haddii aan idhahno ilahay baa la arkayana tashbiih baa ka dhalanaya tashbiih baa ka dhalanaya yidhaahdeen marka shubahaadkoodii wax ka mid ah ayaan in sha allahu tacaala aan akhrinayaa awalan horta intaanan shubahaadkooda aanan aanan u gudbin maxaa tusinaya mu'miniintu ilaahay inay arkayaan yacni waxa weeye adilada kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ahlu sunnaha intuba waa tusinayaan si sariixa inay mu'miniintu ilaahay arkayaan nicmo qofka muminkaa axadka muminka ilaahay ugu galladays ku galladaysanaya nicmada ugu weyn waa ilahay wejgiisa in la arko wey nacam wujuuhun yowmaidin naadira wejiyaasha mu'miniinta maalinkaas waxa weye waa midii ifaysa waxay la ifaysaa waxa weeyaan ilaa rabbihaa naadira rabbigeed ayay daawanaysaa saxaabaduna waxay ku fasireen yani naadira yani aragtida allay ku fasireen axaadiiduna sidaasay tusinaysaa axaadiidta kuso arortana waa axaadiid mutawaatira wey axaadiidta ru'yada ilaahay muuminiintu inay arkayaan waa axaadiid mutawaatira axaadiid axaada ma aha aayad kaleta ilaahay waxa uu leeyahay lahum maa yashaa'uuna fiiha waladayna masiid ahlu jannuhu jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin waxay doonaan wax allaaliyo wixii ay doonaan naftoodu ay jeclaysato waa ay ka helayaan nuuc kasta uu yahayba waladayna masiid markii aan u nicmayno agteenna waxay ku leeyihiin kororhsimo kororhsimadaas saxaabadu waxay ku fasireen annadaru ilaa wajhi illaahi caza wajal sidoo kaleeto fii suurati yuunus ilaahay waxa uu leeyahay liladiina axsanu lxusnaa yacni ladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaaggala wanaagga sameeyey alxusnaa alxusnadaasna waxa weeyaan waa ilaahay aragtidiisi weeyaan ilahay wejgiisi in la arko nacam nebiguna sala allahu calayh waali waslem xadiidka suhayb uu ka wariyey nebiga markii nebigu akhriyey liladiina axsanu xusnaa aayaddaa nebiga aayadaha uu fasira bay ka mid tahay nebigu wuxuu yidhi idaa dakhala ahlu ljannati aljanna ahlu jannadu markay jannada galaan wa ahlu nnaari nnaar fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir markay dhacdo oo ahlu jannadii jannada lagu maamuuso ahlu naarkiina naarta la geliyo naadaa munaadin mid dhawaaqaya ayaa dhawaaqaya cod saro ayuu ku dhawaaqayaa cid walbaba ay maqlayso muxuu leeyahay yaa ahla aljannati ahlujannow ina lakum cinda allaahi mawcidaa ilaahay agtiisa waxaad ku leedihiin ballanqaad yuriidu waxa uu doonaya allah an yunjizikumuuhu inuu inii go-aamiyo ballanqaadkii adduunka inkugu ballanqaaday fayaquuluuna waxay leeyihin maa huwa oo maxaa naga maqan waxaa ilaahay uu noo go-aaminaya maanta oo naga maqan maxay tahay haddaan jannadiisiiba ku jirnaba alam yuthaqil mawaasiinana markii makhluuqa la kala xisaabayey miyuusan miisaankii xasanaadkeenna dhulka uusan dhigin oo uusan cuslaynin wa yubayid wujuuhana wejiyaalkeennii miyuusan caddaynin oo wejiyaal ifaya midla albadr yacni sida dayaxa yani wa afritumaadka kaleeto u muuqanaya miyuusan ilahay wajiyaalkana ka dhigin wayudkhilna aljanna jannadii miyuusanna gelin wayujirna min annaar naartii miyuusan naga badbaadin maxaa naga maqanba wax naga maqan ma garanayno fayakshifu alxijaab intaa markay yidhaahdeen ayaa ilahay xijaabkii daahay buu iska qaadaya daahay ilaahay kaga awdnaa inay wejigiisa arkaan ayaa ilahay wejigiisa ka faydaya fayanduruuna ilayhi ilaa wajhi illaahi caza wajal wejiga allay eegayaan famaa acطaahum shay-an ilaahay shay ma uusan siin aya shay axaba ilayhim min annadari ilayhi wax ilaahay siiyo wax ay ka jecel yihiin oo ilaahay wejigiisa ka sarreeya ma u jiro wahiya ziyaada waa ziyaadadii ilaahay qur-aankiisa ku sheegay liladiina axsana xusnaa lahum maa yashaauuna fiiha waladayna masiid yacni waxa weeyaan waa ziyaadada ilaahay uu sheegay markii ilaahay jannada ugu necmeeyo ziyaadada ilaahay uu sheegay waxa weeyaan waa annadaru ilaa wajhi illaahi caza wajal asaaniid kala gedisan ayay saxaabadu sidaas la-eg ugu fasireen ziyaadadaas inay tahay ilaahay aragtidiisa ay wejigiisa arkayaan waxaa ka mid ah saxaabada sidaa ku fasiray abu bakar xudayfa abu muusa alashcari adilada tusinaysa ilaahay inay arkayaan mu'miniintu oo akbar nicmatin ancamaha allahu calayhim ay tahay waxaa ka mid ah kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun fii suurati almutafifiin yacni waxa weeyaan maalinkaas ilaahay makhluuqiisa kala xisaabin doono kufaarta ilahay waa laga xijaabaya maxaa laga qaadanaya marka aayaddan min baabi mafhuumi اlmukhaalafa waxaa laga qaadanayaa muminiinta ilahay inaan laga xijaabayn sida aayaadkii horeeto iyo axaadiitiiba ku cad nacam waana adilada ahlu sunnuhu ay usoo qaateen buu ka mid bay ka mid tahay aayaddaasu culimmada sidaas usoo xujaystana waxaa ka mid ah imaamu shaafici imaamu shaafici wuxuu yidhi lamaa an xujiba haulaa'i fi اsakati kaana fi hada daliilu calى ana wliyaa'ahu yarawnahu fi اridaa imaamu shaafici baa sidaa yidhi wuxuu yidhi shiikhu ilaahay marka kuwa kufaarta ah carada u qaba aawadeed uu iska xijaabay aayaddu waxay tusinaysaa daliil u tahay ilaahay awliyadiisa inuusan iska xijaabayn bal ay arkayaan maadaama ilaahay uu ka raali noqday iyaga adilada marka adilaya adiladii marka ahlu sunnuhu ay u soo xujaysteen min alkitaabi waasunnati wa ijmaaci ahli sunna wax ka mida waanu soo aragnay qolada diidan ilaahay in la arkayo oo yidhi ilaahay haddii aan dhana ilaahay baa la arkaya waxaa ka imanaya tashbiih baa ka imaanaya oo makhluuqaa la arkaa sidaa yidhi maxay daliishadeen awal horta daliil ma haystaan oo ahlu bidacu daliil bay wataan lama yidhaahdo waa shubahaad shubahaadkay soo daliishadeen waxaa ka mid ah allah subxaanahu wa tacaala qaala rabbi markii nabiyullaahi muuse uu yidhi qaala rabbi arinii andur ilayka walaakin indur ila aljabali yacni markii uu ka codsaday ilaahay nabiyullaahi muuse markii uu munaajaadka samaynayey ayuu wuxuu yidhi ilaahay waxaan doonayaa inaan ku arko ilaahay wuxuu yidhi lan taraani may arkaysi lan taraani marka waxay ka qaateen waxay yahaan lantu tufiidu atta'biid lan taraani maadaama ilaahay uu yidhi waxa weeyaan nafyiga lan waxay tusinaysaa ta'biid yacni waxa weeyaan weligaa ay arki maysid ayaan ka qaadanaynaa bay yidhahdeen marka waxa weeyaan istidlaalkaasuna waa istidlaal baatil ah istidlaal jira maahan lan nafyiga ay tusinayso waa nafyiga laa ay tusiso bay isku micno yihiin min xayu luga alcarabiya laa nafyiga ay tusiso iyo lan nafyiga ay tusiso waa isku mid weeye yacni ta'biid ma tusinayso waa midda u horreysa weeyaan tan labaad shubhada labaad oo ay daliishadeen waxa weeye laa tudriku labsaar laa tudriku labsaar ilaahay wuxuu yidhi bay leeyihiin laa tudriku labsaar indhuhu ilaahay yacni ma koobayaan marka waxa weye istidlaalkaasuna waa istidlaal baailah wey istidlaal aan waxba ka jirin weeye markaan u laabanno aayadda horeeta istidlaalkay sameeyeen oo lan taraani ilaahay uu yidhi i arki maysid nebiyullaahi muusow intaad adduunyada joogtid ka dhalan mayso aakhiradii kow tan u horreysa oo lagu burinaya waxa weeye haddii ay muxaram tahay oo aysan bannaanaateen ilaahay wejigiisa in la arko fi dunya wa fi laakhira yacni adduunyada lagu arki maayo macnaheedu waxaan loogu arkayn bani aadamku awood uma le ilaahay inay arkaan waayo jabalkii markii ilaahay uu naftiisa u kashfiyey jabalkii waa baaba'ay maadaama jabalkii adkaa uu baaba'ay dee bani aadam daciifihi ilaahay aragtiisa adduunka uguma adkaysan karo nabiguna sidaasuu sheegay inaan adduunka inta joog inta la joogo inaan la arkaynin allah caza wajal inaan la arkaynin marka waxa hadday muxaram ahaan lahayd ilaahay aakhira in lagu arko hadday muxaram ahaan lahayd oo siday iyagu ay ka dhigayaan laga dhigo yani shay muxarama nabiyullaahi aada nabiyullaahi muuse oo min min ulilcasmi ka mid ah rususha kuwa ugu fadliga badan ka mid ah yani ilaahay ma weydiisan shay muxaram ah markii nabiyullaahi nuux uu weydiistay ilaahay inankiisii gaalkaha ilaahay inuu badbaadiyo oo cadaabkii dhacay uu ka badbaadiyo ilaahay wuxuu ku yidhi nabiyullaahi nuux inii aciduka an takuuna min aljaahiliin nabiyullaahi nuuxo waxaan kaa waaninayaa inaad shay aadan waba aadan aadan waxba ka garanayn inaad iweydiisid oo ah inankaaga iyo gaala inaan badbaadiyo haddii marka shay muxarama ay ahaan lahayd aragtida alle in adduunka lagu arko oo sharcan ay xaaraam ahaan lahayd yani sidaas leegbu ilahay ula khitaabi lahay nabiyullaahi muuse tan kaleeto ilaahay ma ilaahay marka uu yidhi lan taraani ma uusan odhan laa ura layma arkaya ma usan ohan mausan ma usan odhan ilaahay yacni toddobo wej ayay kaga jawaabaan ahlu sunnuhu shubhada iyada ah hada wabilahi towfiq wsala allahuma wslm ala muxamedi wala alihi wsaxbi